زمجري زمجري زمجري أيها الأسد قد حق الجهاد وازأري وازأري وازأري وازأري غير جيش الحق لا يجلو الوغاد بالسيوف نمحق الكفار والحتوف منية الأبرار نمحق الكفار والحتوف منية الأبرار فالمنايا كالعطايا فامضي للجنات لا تخشى المنون فالمنايا كالعطايا فامضي للجنات لا تخشى المنون لأنه لأنه لأنه لأنه نحن أشبال الغزاة الفاتحين بالجهاد الجهاد الجهاد بالجهاد سوف تعلو راية النصر المبين
marka laga hadlayo futuuxaadka islaamka iyo halyeeyadii soo maray ummadda cisiga iyo sharafka u saaxiibka ah ee muxamediyada ragga safafka hore kaga jiray ee taariikhda meel sare uga sumtan waxaa ka mid ah halyeeyga daariq binu siyaad xalqadan waxaan ku jeexjeexi doonnaa shakhsiyadda halyeygan iyo khidmaddii uu hayay islaamka magaciisu waa daariq binu siyaad wuxuu dhashay sannadku markii uu ahaa kontonkii hijriga wuxuu ku soo islaamay gacanta qaa'idkii muusa binu nusayr daariq islaamnimadiisii ayaa wanaagsanaatay markii uu soo galay islaamka wuxuu bilaabay inuu barto culumta qur'aanka kariimka iyo fiqiga diinta islaamka ilaa markii dambe uu noqdo geesi aan la loodin karin geesigan taariikhda iftiimaysa leh wuxuu ka soo jeedaa qabaa'ilka barbarka ee dega maqribul islaam gaar ahaan aljazaa'ir iyo dhulka almaqrib taariikhyahanadu waxay sheegaan in berberiyiinta asalkooda ay carab yihiin halka ay kuwo kala diidaan markii uu soo islaamay waxaa raacay kumannaan ka mid ah qabiilka barbarka in uu qabiilkaas ka soo jeedo waxay mu'arikhiintu ku xoojiyaan in labiyo tobankii kun ee ciidamadii uu amiirka u ahaa ka hor inta uusan u jihaysan andalus ay sagaal kun oo ka mid ah ahaayeen berberiyiin wuxuu ahaa qaa'id birlab ah oo isla markii uu soo islaamay u hanqaltaagay in uu noloshiisa ku idlaysto kurusbaarka islaamka oo ah jihaadka jidka alle diintii islaamka u timi ummaddan caajimta ee berberiinta dabeedna waxay ka soo saartay daariq nusiyaad waxaanay ka dhigtay nin hogaamiye ah diintu waxaanu markaa noqday faatixii andalus meesha sbeniya bortuqaal laydhaa furtay siddeed boqol iyo shan sannadoodna meeshaa muslimiinta taariikhdooda ku sugnaydoo muslimiinta ayaa ka telinayay intaa kabacdi baa laga soo saaray ninka fadligaa leh maanta ee ku suntani waa daariq ibnusiyaad aynu u aqoonsannahay wuxuu hogaamiyey ciidamadii wuxuu furtay waddamadii waxa uu waqacay heshiisya uu la galay umamka isagoo qudradiisa iyo kafaa'adiisa ay noqonayso mid lala cajabo waxay makansatay shakhsiyadda daariq ibnusiyaad faatixul andalus makaanad iyo derajad ragga codamaa alfaatixiin laydhaa taarikhda waxaa jira wax lagu tilmaama alcodamaa alfaatixiin raggii waaweynaa ee adduunyada markaa nolosha masiiradeeda bedelay ama markaa taariikh weyn la yimi wax furtay fii taariikhi lislaam keliya miyaa maya laa fii taariikhi alislaami waxdah bal walaa bal fii taariikhi alumam alqadiima kulliha ummadihii ee naga horreeyey wakhtigan imika aynu nool lahay oo dhan waxaa laga helayaa daariq ibnusiyaad acaajimta iyo carabta kuwa gaalada iyo kuwa islaamka taariikhdii waxay hayaan ninkan qaa'idka ah daariq binu siyaad ayaa aad ugu saamoobay dhaqamada amiirkii waqooyiga afrika muusa binu nusayr wuxuu heer sare ka gaaray culumta milatariga ilaa markii dambe loo magacaabay amiirkii imaarada barqah ee waqooyiga qaaradda afrika balse kuma sii dheeraan arrimaha maamulka ee wuxuu hoggaanka u qabtay gurmadkii muslimiinta maqribul islaam wuxuuna u jihaystay dhanka qaaradda yurub ka hor intii aan loo dhaqaajin dhanka al-andalus ayay ciidamada muslimiinta go'aansadeen inay furtaan magaalo yar oo ku taalla waddanka maanta loo yaqaan almaqrib ama maroko waxayna magaaladaas ahayd meesha keliya ee gacanta muslimiinta ka maqan ee ka tirsan waqooyiga qaaradda afrika sannaddii toddobaatan iyo lixdii hijriyada daariq iyo ciidamadiisu waxay hareereen adag duldhigeen magaalada alxasiima ee dhulka almaqrib ilaa ay ka furtaan waxaana xilligaas islaamay dhammaan dadkii deganaa magaalada oo ahaa boqolaal kun oo qof sidaasna waxaa ku sii xoogaystay islaamka qaaradda afrika oo markii dambe sabab u noqday in muslimiintu furtaan dhulka andalus loo yaqaan hogaamiyeyaashii muslimiinta waqooyiga afrika ee taariikhda mandiqadaas wax badan ka beddelay islaamkana seefta ku faafiya badankood waxay ka soo jeedeen qabaa'ilada barbariyiinta iyo ammaasiqda أرسل القائد موسى بن نصير في عهد الخلافة الأموية 662 إلى 750 ميلادية القائد الشاب الأمازيغي xilligii khilaafada umawiyiinta ayuu hogaamiyihii muslimka ahaa ee muusas ibnu nusayr waxa uu diray ciidan uu madax u ahaa hogaamiyihii dhallinyarada ahaa ee daariq ibnu ziyaad sanadka markii uu ahaa toddoba boqol tobani kow miilaadiga waxa ay dagaal la galeen quudiyiinta oo ahaa qabaa'il asalkoodu ka soo jeedo bariga qaaradda yurub waxaana ciidamadii muslimiinta ay kuwii gaalada uga guulaysteen dagaalkii waadi barbaad wixii guushaasi ka dambeeyeyna andalus waxa ay hoos timid xukunkii umowiyiinta islaamku andalus ayuu ku faafay kadib markii ay muslimiintu furteen waxaana ay noqotay mid ka mid ah dowladaha ugu aqoonta iyo ilbaxnimada badan adduunka waxaana ay ka soo jiidatay dadka cilmiga iyo aqoonta raadsanaya ee ka kala imaanaya qaaradda yurub iyo dunida inteeda kale واستقطبت الباحثين عن العلم والمعرفة من مختلف بقاع أوروبا والعالم
bishii ramadaan sannadii sagaashan iyo labadii hijriga ayay ciidamada muslimiinta waxay doome ku gaareen jasiiradda lagu magacaabo alkhadraa oo wakhtigaas ay gacanta ku hayeen ciidamada gaalada muuse binu nusayr amiirkii muslimiinta maqribul islaam ayaa daariq binu siyaad hoggaan uga dhigay ciidan cadadkiisu ahaa toddoba kun oo askari ciidamadaas oo duulaan ku qaaday dhulka maanta loo yaqaan isbeyn oo uu xilligaas ka arrimin jiray nin lagu magacaabo loodariiq oo haystay boqortooyo saliibiyad ah taas oo la odhan jiray alquud haddii aad doonaysid inaad u tallaabto dhanka yurub adigoo jooga waqooyiga afrika waxaa lagama maarmaan ah inaad dhex jirto halka iska galaan labada bad ee mediteranean iyo atlantiga sidaas darteed ciidamadii muslimiinta ee uu hogaaminaya daariq binu siyaad waxay u bareereen khatar weyn waxayna doomahooda ku dhex jiireen biyaha badda ilaa ay ka gaareen meesha maanta loo yaqaan buurta daariq oo badda gunteeda ah ujeedkuna waa inay furtaan dhulka loo yaqaan jasiirad weekaha ayberiya waxaana ku horgudbanaa boqolaal kun oo askari jasiirad weekaha ayberiya waxaa laysku yidhaahdaa waddamada bortaqiiska iyo isbeyn taas oo muddo siddeed boqol oo sannadood ah ay muslimiintu xukumayeen fikradda furashada dhulka al andalus waxaa lahaa khaliifkii saddexaad ee muslimiinta saxaabigii jaliilka ahaa ee cusmaan binu cafaan allaha ka raalli noqdee xilligaas oo qaa'idkii cuqba binu naafic uu ku taamay inuu ka gudbo waqooyiga afrika uuna cagta mariyo dhulka jasiirad weekaha ayberiya ka hor intii aysan ciidamada muslimiinta u dhaqaaqin furashada ayaa la diray sariyo sahan ah si looga baaraandego khataraha iman kara sariyadaasna waxaa hogaaminaya halyegii dariif binu maalig ciidamadii istidlaaca ahaa ayaa gumadaha dhigtay jasiiradda loo yaqaan dariif waxaana loogu magacdaray hogaamiyihii sariyada xilligaas sannadku wuxuu ahaa kow iyo sagaashankii hijriga sannad ka hor intii aan la qaadin xamlada furashada hogaamiye daariq oo lahaa khibrado ciidan oo heerkoodu sarreeyo ayaa mar waliba la soo baxayay taagtiig uu wax uga beddelayo dagaalada ka hor intii aysan macrako ku kulmin ciidamada muslimiinta iyo kuwii gaalada magaaladii ugu horraysay ee muslimiintu furteen ayaa la odhan jiray qudaajah markii uu boqorkii alquud ee loodariiq ogaaday in muslimiintu duulaan ku soo yihiin ayuu mid ka mid a saraakiishiisii oo lagu magacaabi jiray tudmiir amar ku siiyey in uu dhaqaajiyo ciidan tiradiisu tahay boqol kun oo askari si ay u wajahaan ciidamadii daariq binu siyaad oo tiradoodu aysan ka badnayn toddoba kun oo askari macrakadii waadii luka waxaa ku guulaystay muslimiinta waxaana guuldarro dhabarka loo saariyey gaaladii ciidamadii gaalada ayaa noqday kuwo la dilay kuwo la dhaawacay iyo kuwo maxaabiis ah oo ay muslimiintu qafaasheen natiijada macrakada waxaa ka mid ahayd in fagaaraha dagaalka lagu dilay loodariiq oo ahaa boqorkii alquud ee maamulayay jasiirad oekaha ayberiya daariq binu siyaad wuxuu sii watay futuuxaadkiisa isagoo qabsaday dhammaan magaalooyinkii ay ka arriminaysay boqortooyadii alquud waxaana ka mid ahaa magaalada taariikhiga ah ee qurdubah iyo magaalada qarnaad ah oo markii dambe ka mid noqotay meelaha cilmiga iyo xadaaradda loo raadsado ciidankii saddexaad ee muslimiintu ku furteen andalus waxaa hogaaminayay muusa binu nusayr bishii ramadaan ee sannadkii sagaashan iyo saddexdii hijriga sannad kadib markii ay dhacday macrakadii waadii lukah ayuu alqaa'id muuse oo watay siddeed iyo toban kun oo ka mid ah ciidamada muslimiinta wuxuu ka gudbay halka loo yaqaan jabal muusa si uu u xoojiyo ciidamadii horay u qabsaday magaalooyinka waaweyn daariq binu siyaad oo loogu magacdaray dhulka jabalu daariq ayaa lahaa taariikh dahabi ah oo iftiimaysa oo aan marnaba ka go'in qulubta muslimiinta jiilba jiil ciidamada muslimiinta ee uu taliyaha u ahaa daariq ayaa ka dagaadegay jabalu daariq waxayna fuudda isdareen saliibiyiintii uu hogaaminayay boqorloo dariiq muddo siddeed maalmood ah oo la dagaalamayey ayuu halyeegii muslimiinta ciidamadiisii u jeediyey khudbad taariikhda baal dahaba ka gashay waa khudbad gaalada yurub aysan weligood hilmaami doonin taas oo furo u noqotay inuu islaamku ka taliyo dhulka qaaraddaas binsiyaad ayaa ciidamadii muslimiinta ku tirtirsiiyey in aysan u furnayn wax aan ka ahayn cadowga oo laga adkaado isla markaana aysan u noqon doonin halkii ay ka soo duuleen oo maqrib ah gadaal waxaa muslimiinta tirada yar ka xigay badda horeyna cadow boqortooyo ah oo ay siddeed maalmood dagaalamayeen wuxuu ka mid ahaa hogaamiyaasha ciidamada kuwooda farakutiriska ah ee si guul leh u maareeyey caqabad iyo halis weyn oo ku horgudbanayd ciidamadiisa juyuush boqol kun ku dhow oo aysan u caddayn meel ay ku laabtaan iyo meel ay u gudbaan ayuu hab guulaystay u maamulay binziyaad ayaa wakhtigaas jeediyey khudbaddiisii taariikhda gashay waxayna u dhacaysay sida tan أيها الناس أين المفر البحر من ورائكم والعدو أمامكم وليس لكم والله إلا الصدق والصبر واعلموا أنكم في هذه dadyahow halkeed ku baxsanaysaan gadaashiinu waa bad cadowguna hortiinna ayuu idinka jiraa mana idin furna waddo aan ka ahayn inaad ilaahay u run sheegtaan aadna sabartaan ogaadana jasiiraddan aad joogtaan waad ka liidataan carruur agoon ah oo ay dugaag ku hareeraysan yihiin cadowgiinnuna wuxuu idinkugu yimid isagoo hubkiisii ciidankiisii iyo sahaydiisii ay u dhammaystiran yihiin adinkuna sahay iyo raashiin toona ma haysataan waxaad cadowga ka soo qaniimaysataan ma ahane haddii wakhtigu idinku sii dheeraado oo aad xaalka wax ka beddeli waysaan awooddiinnu way sii daciifaysaa waana la idinku soo dhiiranayaa oo inta aanan xaalkiinnu sidaasi noqonin duulaanku qaada midkaas kibrey ee loo dariiq waxaa hortiinna ka muuqda waa magaaladiisii waana fursad in laga faa'iidaysto ay suurtagal tahay haddii aad geerida oggolaataan
فقد ألقت به إليكم مدينته الحصينة وإن انتهاز الفرصة فيه لممكن إن سمحتم لأنفسكم بالموت المؤمنين كبروا الله أكبر في المآذن مع rabbi ha u naxariistee daariq binu siyaad oo dhallinyarinnimadii noloshiisii oo idinku soo qaatay jihaad iyo futuuxaad ayaa dunida isaga tegay isagoo aan wax maal iyo daaro ah midna lahayn wuxuu ku geeriyooday magaalada dimashqa sannadkii boqol iyo labadii hijriga حسبنا بالله مشدود الوثاق لا نبالي بالأعادي عزمنا بالله مشدود الوثاق مجدنا مجدنا قام بالأسياف صرحا من جلال نصرنا نصرنا نصرنا نصرنا لن يلوح النصر إلا بالنضال أقدموا عصبة الأشبال واصنعوا عزة الأبطال عصبة الأشبال واصنعوا عزة الأبطال هيا هبوا لا تهابوا عزمكم كالنار في وجه الطغاة هيا هبوا لا تهابوا عزمكم كالنار في وجه الطغاة